madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka hadlay dagaalada ka dhanka ururada daacish iyo al-shabaab ee ka socda maamulada puntland hirshabeelle iyo galmudug waxaana uu sheegay in dagaaladaasi ilaa iyo iminka guulo wax ku oole laga gaaray lagana adkaan doono kuwa ka shaqeeya cabsigelinta shacabka waa ka adkaanaynaa kuwa qaba dadka in ay meesha joogaan ay joogaan in lagu hayo argagaxa iyo cabsida iyo barakicinta iyo balaayada kuwa ku haya waa ka waxaynana waana ka adkaanaynaa dhinac kastoo jo ama daacish ha ahaadeeno oo aad aragteen dagaalka adag ee hadda maxaan ku raadayay dadka reer puntland iyo dowladda dowlad goboleedka puntland ba ay kula jiraan oo runtii shaqo ammaan mudan ah shaqada ay qabteen iyo dowlad goboleedyada kaleba midii ay shabaab ka soo qabteen intaba shacabka shabaab waxaa in laga adkaada ay bilaabatay ama argagixis ama daacish argagixis oo dhan maalinta dadka soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniyiinta maxaanku rahday dhallinyarada markii ay garteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankaan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimona aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay maalintaasa horta guusha ay bilaabatay xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdu ay ka shaqaynayso inay ballaariso caafimaadka dalka islamarkaana ay adeegyo caafimaad ka hirgelin doonto meelaha fogfog ee miyiga iyo goobaha laga xoreeyey ururada argagixisada dowladdu waxay ka shaqaysaa caafimaadkan adjoona caafimaadka in la ballaariyo m c h u iyo maxaanku irahdaa kiliinikooyin yaryar meeshii la gaaraba dowla khaasatan dhulka shabaabka laga xoreeyey ee toddobiyo toban sano lasoo dhaafay aanan helin in lagu bilaabo meeshii la gaaraba la geeyo waa la geeyey waana sii socotaa dowladdu waxay ku tartay m c h kaas ama bartaas caafimaad inay koronto yeelato oo firinjeerkii tallaalka ilmaha tallaalkooda lagu hayay hooyada tallaalkeeda lagu hayay ee bartaas caafimaad oo tuulo hebel ku taallahay uu yaallo oo tallaalka meeshas lagu kaydiyo oo wixii daawoa meeshii lagu kaydiyo oo ay leedahay koronto ay leedahay bartaas caafimaad oo caawa haddii gabarh foolanaysa ay timaado muxuu ah wax loogu qaban karo intaasay mar kale mashruuc weyn ay dowladdu ay wadaa oo ayadan lagu koronto gelinayo iskuulaadka iyo maxaanku yidhahdaye baraha caafimaad isbitaalla maaha m c h ha noqoto bar caafimaad oo caadi ha noqote oo ku yaallo meelaha maxaanku irahdaa ka fog adeega caafimaadka meelaha laga helay madaxweynaha soomaaliya ayaa ku sifeeyey in dhibaatada xilligan ka jirta soomaaliya ay hormuud u yihiin siyaasiyiinta dhibka soomaaliya ka jira intiisa badan siyaasadda waay siyaasiyiinta waay annaga dadkeena siyaasiyiinta ah waay ama lebel hoose siyaasadda ha uga jiro ama lebelka hore ha uga jiro ama meel ha hamiyo midka hore iyo mid hoose intaba hami ha ka qabo waayo waxaa kaliya on leeyaha waa xuntihiin isaanaad tiriyeen iyo xaggaa ka dhacdeen iyo maaha bas waxaan leeyahay qof walba ee sida sunnadana ahayday ee xadiidka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ee ahayday war haddaad hadlayso wax fiican dheh wax fiicanood dhahda haddaadan hayninne iska aamus siyaasiyiinta waxaan leeyahay wax badanoo fiican oo dadka soomaaliyeed loo sheegaa jiro u sheega ama hadday u qabsoomeena u muujiya ama berriyay qabsan karaana u tilmaama oo dhaha meeshaasaan gaari karnaa waxa xun iyo waanada hoos isu sheegiday leedahay waanu sideedaba waa brivate qofka inaad u tagto tira walaalow waxaan aad samaynayso waa laga fiican yahay ee ka joog inaad tiraadid aad iyo aaday muxuu u wanaagsan tahay ajri xasanaadna ilaahay waa kaa siinaya shaarica markaad la istaagta laakiin waana ma aha cambaarayn iyo ceebayn waaye iyo caay
ugu dambayntii madaxweynaha ayaa sheegay in shuruucda maalgashiga dalka intooda badan ay hor yaalaan baarlamanka soomaaliya dhowaana la ansixin doono waxaana uu dhinaca kale uu bulshada qaybaheeda kala duwan ku booriyey in la bixiyo canshuuraha ku waajibay shuruucda la tilmaamay ee dhiman ee difaacaysa maalgelinta qaarna waa samaysan yihiin oo maxaanku raha investment lowgii investment protection law waxa loo yaqaano amaan waxaasoo dhan way jiraan kuwa baarlamaankaay hor yaalaan insha allahu waana soconayaa baarlamaanku shuruucda baahida shuruucda taalla aaday u badan tahay waa baarlamaankii taariikhda soomaaliya ugu sharci dejin badnaay waayo ma dhicin hal seshan oo baarlamaanka ah in dhowr iyo toban sharci oo baarlamaanku baasgareeyo oo gudbiyo xukuumaddu ay usoo gudbisay ma dhicin way dhacday haddana way ku jiraan waa badan yihiin laakiin shuruucdu waa badan tahay aaday u badan tahay laakiin waxaa la kala siiyaa hortebin kuwa hortebinta lahaa la fuli doonaa kuwa kalena waqtigooda qaadan doona fula cashuurta dowladda naxariis laysuguma falo ha la iska bixiya cashuurta hebel iyo heblaayo cashuuraa loo haystaa haddaa maqashaan ogaada ayagaa gardaran dowladdu ma gardarna inta badan dadka cashuurta waa iska bixiyaan lama qabsado inta lagu dhegan yahood arkaysaan dowladda ayagaa ka gardaran waraa waa gardaranta cashuurta iska bixa la yidhaho amniga yarka aan haysanno maanta waxaan ku gaarnay waa cashuurta dowladda waayo hadalkan ayuu madaxweyne xasan sheekh maanta ka sheegay xaflad lagu furayey cisbitaal si gaara loo leeyahay oo ay ganacsato soomaaliyeed ka hirgeliyeen gudaha magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho